dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan iyo si kastoo maqalka idiin soo gaariyawa kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada wulaasada xilli walba hadahana kala ad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha magaciidina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alshiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya fayliciya iyo qaar kalona hadda aan tarin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegayee waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ssd f snm unc sbm ssnm uncsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dhibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dhibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dhibu taliya yaan layna odhan waa daban jirine
mar kale kulan wacno wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taariikhda ku astaysan tahay afariy labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sannada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawa aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqd dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta shaacisay in la qarabayn doono kooxda macawslada ee ka dagaalanta qaybo ka mida gobolka shabellaha dhexe faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doono qodobada kale barnaamijkan caawa aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dini ayaa maanta boqosho ku tegay taliska ciidanka daraawiishta ee ku yaalla magaalada garowe ee gobolka nugaale puntland qodbad halkaas uu ka jeeshay ayaan goorow idiin soo gudbi doono qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo gudbi doono saaxiibada nageysanaya waxaa qayb ka noqon doona guddiga farsada maamulisada galmudug ayaa maanta soo saaray shuruucda ka mid noqoda xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug war-saxaafiyeed ay soo saareen guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug ayaan idiin soo gudbi doonaa ku dhowaad toban dagaalamo iyo saraakiil sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu dilo duqaymo iyo weerar toos oo ka dhacay qaybo ka mida deegaanada jubbaland si gaara gobollada jubbooyinka khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa lasu warinaya wararka ugu dambeeya duqaymahaasi ayaan idiin soo gudbi doonaa waxaa guuldaraysay kulamo uu in ka badan toban bari u joogay wasiirka arrimaha gudaha magaalada bulobord ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle qodobada kale barnaamijka caawa aan ku soo qaadadan waxaa qayb ka noqon doonaa guddoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay magaalada bulobord ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle wuxuu caawa uu sheegay inaysan jirin awood dowladda federaalk soomaaliya kuleeda gudahaasi waraysi aan la yeelanay ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobadaas inagu soo koro inta barnaamijkan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan
heystaan kaygeeda oo xura gumaysiga ka jecelay omalay omalay omalay kantaagaro
tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasan saaxiibka cumar axmed maraham saxiife barnaamijka dhanka farsamada caawa ay qaabilsan waa mar kale iyo xulsha warasada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadka ummadda ka xiran yihiin
musiibay adlaytaa ismu musiibay adlaytaa ismu musiibay adlaytaa mana oga musiibay adlaytaa mana ogay
kulanaysan hadalana saaxiibyaal kusoo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada baardheer ee gobolka gedo ee jubbaland oo ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa ee ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo sidoo kale ee gudoomiyihii cusbaa ee lasoo magacaabay magaalada buluberd ee magaalada baardheere ee gobolka gedo ee jubbaland gudoomiyaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ee jubbaland oo caawa wareysa gaara siiyey radio cadaado waxau ka hadlay xiisad la sheegay inay ka taagan tahay gudaha magaalada baardheere ee gobolka gedo ee jubbaland oo la sheegay in u dhexaysa dowladda federaalka ciidamadeeda ku sugan halkaasi iyo sidoo kale ciidamo uu wataa guddoomiyahaasi waa uu beeniyey waxauna sheegnay habeenaas aysan ka jirin wararka la sheegayo in xiisad la xiriirta arrimahaas ay ka taagan tahay magaalada baardheere ee gobolka gedo ee jubbaland
waa mahadsantahay bro xaaladda magaalada waa alxamdulilah boqol kiiba boqol waa amni wax dhibaato ah kama jiraan marka xaaladda magaalada waa ok
waxaan xog ku helnay adiga ciidamo a wadato jubbaland taabacsan iyo ciidamo taabacsan guddoomiyihii hore ee degmada in xiisad u dhexayso cabsi ay ka taagan tahay baardheere marka arrimahaasba looga warrayo si wax ku bilowdeen maya do wax dhibaato ah meesha kama jiraan wax xiisada iyo maarata wax qulqulateena kama jiraan keliya isbedel maamo walbaa jira guddoomiya hore degmada la bedelay anana lagu soo bedelay marka wax dhibaato hadda ka jirana mana alxamdulilah xaaladda waa degan tahay waa gartay ma jirtaa ciidamo adugu aad taabacsan oo jubbaland ka socda in baardheer ay tageen oo iyaga kuwan xooggan ay ku sugan yihiin maya ciidan cusub hadda baardheer ma jira ciidanka hore oo deegaanka baardheer uu ka shaqeynaya hore iyo dowlada unbaa jooga degmada marka isagii unbaan ilahay hadda ka shaqeynaya
waa gartay jubbaland iyo dowladda federaalka gobolka gedo waa isku haystaan gacan ku-hayntiisa marka adigna jubbaland baa kusoo magacaawday degmada baardheer qaab noocaad artan ugu shaqayso
dalka maamul waxaa ka jira waxaa la yidhaha dastuur baa uu dalka leeyahay dowladda magacaada markaa hadda asisay dowladda federaalka soomaaliya leeyahay waa federalism oo dalka dhisan yahay marka taasun baa lagu dhaqmaya wax ka baxsan ma jiraan dowladda waa dowladda dhexaayada dalka maamul goboleedka ka jira maamul goboleedka sida asaga maamulkiisa nidaamkiisa inuu wato laga raba waa gartay maamulka jubbaland nidaamkiisa inta badan waa laga diidan yahay ee gobolka gedo dhammaantiisa marka ciidamo taabacsan jubbalandna gobolka ma howlgalaan marka awoodda ee jubbaland gobolkan ay ku leedahay ortanasa aan ku shaqayso maxay tahay
gobolka wuxuu ka tirsan yahay jubbaland buu ka tirsan yahay ciidamada joogana hadday federaal yihiin iyo hadday ciidan jubbaland yihiinba waxay ku qasban yihiin inay la shaqeeyaan gobolkaas ka howlgalaan ciidamada hadda federaalka meel kasta gobolada waa joogaan maamul goboleedyada waa joogaan waxay oga howlgalaan qaab ay la shaqeynayaan maamul goboleedkaas isaga marka ciidamada jooga waa nocaas waana la shaqeynayaan horena waa ulasoo shaqeynayeen maamulka hadda kuma cusub jubbaland maamulka hore hadda laga bedelay degmada baardheere wuxuu ku magacownaa jubbaland buu ku magacownaa degraatadeeda kana degraatada jubbaland buu ku magacaaranaya waa gartay gobolka ma dhabaa inaa xarunta degmada aad tagteen adiga iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka gedo jubbaland ee degmada baardheere
xarunta degmada waan joognaa soo maaha xarunta degmada waan joognaa waana laba soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka dee asaga deegaanka waa joogay anigana dee degmada waa laii soo magacaabay oo waxa weye gudoomiyaha degmada nahay marka inaan xarunta degmada ku shaqeyno waa ku cusbannahay waa gartay ciidamo militari soomaaliya ah in laydinka hor istaagay adiga dukuxeenka gobolka xarunta degmada inaad gashaan ood ku shaqaysaan ma jirtaa
maya maya wax dhibaato ah iyo wax ciidana iyo wax maaragtay iskahor imaad iyo buuq oo ka jira degmada ma jiraan kolley ma aqaan idaacadaha meelaysa keenen ayagaa yaqaana taas waa garta marka qaab nuucay rabta marka hadda ina wax u shaqayso guddoonka hore ee dabaar dheere oo kasoo jeestay xilka qaadista jubbaland ay ku samaysay adiguna waa lagu soo magacaabay marka ma ka fakerteen amniga magaalada baardheere marka hadda aduna leedahay guddoomiye degmada ahay guddoonka horena wuxuu leeyahay guddoomiye degmada ahay xilligama qaadin
wallaahi ni annaga un amni iyo horumar iyo maaragtay wanaag iyo xasilooni inaan helnaan abaaratinaa waan ku shaqaynaynaa magacaw iyo fikir cid iskale ma jirta ninkaas wuu magacawnaa jubbaland baana magacaaway dowladda soomaaliya ma magacaabin jubbaland buu hore u shaqeynaya oo yani dekreetadeeda ku shaqeynaya muddo afar sano wax ka badanna ayada waan hadda soo bedeshay halka dee qofka iska lahana ma jira qofka waxa weeyaan muddada ilaahay ugu talagalay inuu shaqadaas hayo oo ummadda u shaqeeyo unba u shaqeynayaa haddii laga qaadana dee dadkiisa uu dhinac ka raacaya marka qof xil laga qaaday ma garan karo war kale hadda la sii wada cidun cida dalka unbaa shaqeynaysa hadii ilaahay jubbaland baa kusoo magacaawday jubbalandna awood ay leedahay gobolka ee kama shaqayso ee gobolka gedo dhammaantiisa marka awoodda artaan ku shaqaysaan ma ciidanka milatarigaba mise waxay rabtaan in awood ah ka heshaan jubbaland kusoo magacowda
annaga baardheer awalba jubbaland waa ahan waana ka shaqaynaynay maamulkan maamulka ka horreeyana wuu ka shaqaynaya kana hadda wuu ka shaqaynaya gobolka galgaduud dhammaantiis dowladda federaalka la wareegtay ee amnigiisa iyo gocankooyintiisa iyo dhan siyaasadeedba marka waa isku khilaafsiyihiin dowladda federaalka jubbaland gobolkan marka awood noocaa arta ku shaqaydo maadaama dowladda federaalka mas-uuliyiinta gobolka dhammaan ayadoo la wareegtay ay taagansiyihiin
iyagu dowladda soomaaliya wixii faragelin iyo wixii qaabka waa gaarkeeda laakiin sharciyadu male ayada maamulada magacowgooda iyo maamulada bedeladooda iyo maamulada qaabkooda la shaqayn unbay kala dhex la shaqayn xitaa waxay kala dhexaysa waxa weye waa maamul goboleedka hadda waxaan u arkaa waxay u yeertay dowladda waxaa la yidhahdaa guddoomiyaal bay uga yeertay sharciyan ahaan ma ahan inay uga yeerta sharci male si kastaba ay tahay waxa weeyaan annaga deegaankaanan joognay jubbaland baa ka talinaysay waxaa la yidhaahaa ayada maamulkeeda ka shaqaynaya cidi ka baxda dee oo ka baxda markaas waa qof ka baxay laakiin waxa maamulka lagu maamula gobolka geda oo dekretada ka shaqeysa iyo maamulka ka shaqeeya iyo systemka ka shaqeeya annaga ilaa hadda waxaan ku ognahay jubbaland dowladda dhexdaa dee wada shaqeyn waxay la leedahay
jubbaland iyo dowladda federaalka waa isku khilaafsan yihiin gobolkaani oo dhammaan shacabka ku nool gobolka gado iyo mas-uuliyiintiisa waxay taageersan yihiin dowladda federaalka oo jubbaland lagama taageersana saas daraaddeed mas-uuliyiinta gobolka iyo degmooyinka inta badan jubbaland ee gobolkaasi waxay la shaqeeyaan ay haddana kusoo yihiin magaalada caasimadda ah ee muqdisho marka so ma moodid in adigu aad tahay qof lagu dhibaateynayo amniga ka jira gobolka gado ee jubbaland
horta waxaa kaa yara qaldan oo waxoogay waxaad hadalka marinaysaa dowladda soomaaliya ciddii daba ma jirta iyadoo maamul goboleed la joogo oo maamul goboleedka dadkii yani ka tirsanyihi deegaanada joogaan haddana dowladda soomaaliya waa la iska taageersan yahay oo gobolka gadawelba marka hore dowladda soomaaliya ma diidaneen waxaad ka dhigaysaa marka wax hadda uu raacay oo laga diidan yahay xagga taa ma jirta shaksiyaad waa aadi karaan dowladda federaalka waana u bixi karaan laakiin gobolka geda saan ogsoonahay maamul goboleedka uu ka tirsan yahay unbuu ka tirsan yahay de ayagoo federaal ahay maamul goboleedka ka howlgalayaan marka meel wuxuu maamul goboleedka lagu wareejiyo gobolka geda jubbaland sharci ahaanba ma garanaa aniga waa gartay jubbaland haddii ciidankeeda aysan ku sugnaa gobolkaani oo ciidamada milatariga soomaaliya gobolka dhammaan degmooyinkood ay ku sugan yihiin nidaam gobolkan usoo magacowda ma degmooyinka usoo magacowda qaab noocee ku shaqayn karaan
waaba ku sheegayoo nidaamkan hadda nidaamka ka horreeya oo la bedelay waxaan ku yidhi waxaan soo magacowday jubbaland ciidamo jubbalandahana halkan ma joogin baar dheera ciidanka halka joogay isaguna la shaqaynaya haddana asaga uu la shaqaynaya wax federaalka ma jirto waa gartay nidaamka hore loosoo shaqeeyey gobolkan loosoo magacaabay dowladda federaalka soomaaliya hadda si toosa ay ula shaqeeyaan oo gobolkan dhammaantiisa moodo hadda inay si toosa dowladda u maamuleysa marka ciidankii ka howlgelaya nidaamka loo soo magacaabay gobolka waxay ahaayeen milatariga soomaaliya gobolka ka howlgala marka adiga guddoomiyaha degmada baardheer aad tahay waxaa baardheer hadda ammaankeeda haya oo gacanta ku haya ciidamada milatariga soomaaliya iyo qeybo ka mida ciidamada amisom sida gaarka etoobiya oo meel u dhow degmada ku sugan marka haddii suurtagal noqon weyso in aad ku shaqayn weyso xarunta degmada baardheere xagee barta ku shaqayso
waxaad moodaa su-aashaas aad inaad ugu soo celcelinaysa noocan kaaga jawaabay amisabna waa joogtay deegaankan ciidanka federaalka ahna waa joogay laakiin maamulada magacaabidooda iyo shaqadooda waxaa iskale ee jubbaland baa iskale horey nooga soo shaqeeyeen ciidanka meesha jooga federaalka aad sheegaysa waa ciidankeeni way annaga ciidan duur nooga yimid maahan amisabna dee nabad ilaalin bay nooga joogtahaye shaqada hoose ayada shuqulkuma lahan marka aniga duur kama imaanine ciidanka aad sheegaysa federaalka ciidanka aniga aan abuurtay wey anaa si dadbanno xukuma waa karta guddoomiyaha degmada hadda xilka laga qaado haddii xilka qaadista uu diiday aduguna waa tira waa shaqaynayaa guddoonka xilka laga qaadana ciidamada milatariga soomaaliya ay ku garab yihiin meesha aad rabtaan saldhig aad ka dhigato oo aad ku shaqayn rabto baardheere kuma shaqayn karto waa ciidamada milatariga soomaaliya oo jubbaland kasoo horjeedaa jooga hagaad ku shaqayn rabtaa
hadda ciidamada milatariga cod gaar u leh male ciidanka milatariga annagaa dhisnay annagana asaasnay intaada badan waxa weeya ciidanka annaga aan soo abuurnay ama aan lasoo howlgalnay oo la shaqaynaynay weeyaan annaga laftigeena ama shacabeen oo waxa weeye waxaa la yidhaahaa yaa dadka howlgallada iyo wareeshanada ku jira ah marka meeshaan dadka waxa weye wada shaqaynaya ciidan nagu wada ahaa waxaa la yidhaahaa ciidamadaana way la shaqaynayeen xilka wey marka waxaa lagu kala duwanaa qofkaan markuu xilka hayo unbuu ku shaqeeyaa ciidamada federaalkana ay kula shaqeeyaan marka gudoomiyihii hore xilkiisii waa dhacay waa laga qaaday anaa hadda xilka haya aniga igula shaqaynayaan haddana wax dhibaato ah iyo wax muuqoo ka jira ma jiraan asagoo dadan yahay xilkaqaadista wuxuu leeyahay jubbaland ma aqoonsanin gobolkan ee kama shaqay nidaamkeeda oo dowladda federaalka ayuu hadda si toosa u hoosagaa keligiis maaha dhammaan ee, degmooyinka ee maamulka dhammaan taas taas dee sharciga maaha dowladda soomaaliya ma hoostegi karo adiga wax sharciga ka baxsan dalka dastuur buu leeyahan ku yidhi wax sharciga ka baxsan qofka ma ku dhaqmi karo waxaa weeye say jubbaland markuu ku magacownaa jubbaland horena xaaraan ma ahan Eh, yacni xalaal maahan tan xaaraan maaha wuxuu ku magacownaa uu ku shaqaynaya ummadda ugu shaqaynaya waxay ahayd Aha.
jubbaland magacowgeeda haddana jubbaland baa ka dhaatay waa gartay jubbaland iyo dowladda federaalka eh, gobolkan waa isku hayaan oo mid kasta wuxuu ku tartamayaan awooddiisa oo ka shaqeeyo Eh, gobolka dowladda federaalka ku awood badan oo ciidanka militariga ee soomaaliya ay ka howlgalaan Eh, jubbaland eh, kama howlgalaan eh, ciidankeeda marka ma moodaa haddii nin kasta uu yidhaa anaa ah gudoomiyaha degmada baardheera in xoogaa amniga magaalada iyo gobolka xoogaa uu gacanta kasoo baxayo
maayno amniga inuu gacanta ka baxo ma rabna ee, amni darrana uma rabna annaga mas-uuliyiin baan nahay een, qofka amni darra ka shaqaynaya isagoo wax u gaara laakiin deegaanka inuu horumar iyo nabadgelyo iyo amni hela aad baan u jecelnahay oo uguna shaqaynaynaa duu ilaahay idma wax annaga aan ku hadlayna ama aan ku magacaabanahayna waa wax sharciyan waxaan boobayna ama aan awood ku raadinayna ama aan dad ku dhibaataynayna ama amni darro ku abuurayna ma ahane waa wax sharciyan aan u leenahay oo nala kusoo magacaabay insha allahu deegaanka nala soo magacaabayna waan joognaa iyadaana ku shaqaynaynaa hadduu ilaahay idmo waa gartay hadda ma shaqo ballowday oo xarunta degmada fadhiisata haa hadda shaqada waa socotaa Ee, hadduu ilaahay waxay bulshada qolka wax dhamaystirka dhammaan way sii soconaysaa iyo howlihii shaqooyinka waxa ka hara waa gartay xarunta degmada miyaa ku shaqaynaysaa mise xarun kala furato oo degmada ku taalla carabta degmada ku shaqaynaynaa waxaa nala soo magacaabay oo inaan ku shaqaynay tahay waa ayada waa gartay marka maxaa kugu qorshaysan qorshe eh, maamulka cusub aad u dejisay ee degmada baardheera ma jira
maamulka cusub ee marka hore hadduu ilaahay idma ee, waxaan rajaynayaa amniga inkastoo hadda alxamdulilah magaalada amnigeeda uu fiican yahay hadda wax dhibaataa aysan jirin ee, in aan sii ziyaarino oo amnigaas maaragtay aan kasii shaqayna hadduu ilaahay idma kadibna dee horumarkii bulshada een, waxaa la yidhaha aan kasii shaqayna hadday tahay caafimaadkii hadday tahay waxaa la yidhaha waxbarashadoodii iyo dhan kastaba iyo kobcinta dhaqaalahoodaba hadduu ilaahay idma inaan sii wadnaan jecelna hadduu ilaahay idmo
xulusha urashada ayaa dhegeysanaysaa reediyo caadanah oo la socotaan xanaad iyo markaan gobolka shabeellaha dhexe oo milatariga soomaaliya ay sheegeen in la qarameynaya ee kooxaad mucawsilad ay ka dagaalanta qeybo ka mida deegaanka hirshabeelle taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka maxamed cali bariise ayaa maanta tuulada cali xaaji ee gobolka shabeellaha dhexe kula hadlay dhalinyarta u dagaalanta kooxda mucawsilada ee al-shabaab kula jirta ee ku sugan qeybo ka mida deegaanka hirshabeelle taliyaha oo ay garab taagneen saraakiil sare oo ka tirsan milatariga soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay garab taagan tahay dhallinyarada macuusliyada islamarkaasna la qaramayn doono badan kana hidid diilo badan waa ognahay inaad sabarteen dulqaadateen baahi iyo duruufo adagba iyo dagaalba aad soo marteen oo keligiinna soo maa laakiin maanta waa lain garab taagan yahay waxay amar buuxda ku qabtaa qaybta labaatan iyo toddobaad guutada afaraad iyo guutooyinka qaybtaas hoostaga inay garab insiyaan in garab istaagaan in kaalmeeyaan tababar taakulayntood inay waxan ka siiyaan inta qaranka meel uu ka saarayo xuquuqdii in layn garab istaago xuduud iyo cadad wuxuu ciidanka leeyahay dhulka aad joogtaan in laynku garab siiyo amaraan ka bixinnay een, ah, taliyayaasha dhulkan ka howlgalana amarkaas way qabaan waxaana hubaa in la fulin doono siduu yahay loo fulin doono safarkiinna iyo halgankii aad soo gasheenna miro dhalkiisa waa haynaa insha allah waa haynaa qaranku diyaar wuxuu u yahay u yahay inuu inqalameeyo wuxuu diyaar u yahay inuu inuu ingarab istaago inuu dhiirigeliyo shaqada aad qabateen si gobolkan shabeellada dhexe taariikhda iyo histariga uu rikood gareeyey qoray gobollada kale ay u qoraan shacbiga soomaaliyeed waa shacbi dulmidiid ah waa shacbi een, xaqudirir ah waa shacbi ka dhiidhiya gumaysiga iyo shishee- shisheeye kalkaalka iyo cadowga Ha- di- guda iyo dibad meeshuu doona ha ka yimaada waxay rabaan un wax dhaqaajiya oo tusa een, waddada iska caabinta idinkaana tusay maanta haddaad tihiin dadka een, gobolka shabeellada dhexe idinkaa dhigay taariikhdaas taariikhdaasna waxay noqon doontaa mid lagu daydo mid ummadda soomaaliyeed ay ku barwaaqowdo cadowga ku jabo al-shabaabna soo tirtirto insha allah maxaa yeelay deegaan walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah ummadda ku nool ee xoolaha dhaqata ee beeralayda ah ee deegaanka ah hadday cadowgan iska dulqaad isku talagashay inay iska dulqaado waa la iska dulqaadi karaa soo sidaas ma ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel alla meeshuu joogo meel alla meeshuu dalka kaga sugan yahay waxaan farayaa in ay u jilicsanaadaan soo dhoweeyaan garab istaagaan u kaalmeeyaan dadka xaqudirirka ah ee dalkooda inay xu- da- deegaankooda inay xuraystaan diyaarka u ah meel alla ay joogaan meel alla meeshay joogaan dowladduna waxay diyaar u tahay madaxda qaranka oo dhan oo iswadata waxay diyaar u yihiin in la inqarameeyo inaad noqotaan ciidan xirfadaysan tababarro la ingeliyo dhaqancelin iyo tootoosin caskariyadeed la inmariyo dabadeetana aad diyaar u noqotaan inaad difaacdaan dalkiina rag badan oo idinkan ka mid a inay noqdaan saraakiil qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan sarkaal xigeenno qaar badan oo idinkan ka mid a ay noqdaan een, askar geesiyaala oo billado leh billadana ku qaata xoraynta cadowga marka niyadda dhista een, ah, waxaan rajaynaynaa in ummaddani ay u baxdo baraare ummaddani u baxdo khayr ummaddani u baxdo amni iyo nabadgelyo ca- taam ah ha oggolaanina in la inqaybiyo ha oggolaanina in shabaabku een, jihooyin badan uu dadku ugu imaadaa waxaa laga yaabaa in la infurfuro inay ka shaqeeyaan ha ka yeelina ha ka yeelina sababtoo ah waa dad bannaystay oo u soo hanqaltaagay isuna soo abaabulay inay dadka bilalaqaystaan inay dadka kan waxgala waxga- wax- wax- waxgalka ah ee odayga ah indheergaradka ah aqoon-yahanka ah inay ka dilaan dadka si dad caama ah oon waxba garinin oo sufaa'a ay u helaan oo ay dagaallada ugu huriyaan intiinaan hubka wadata maanta haddaad dad wax magarada ahaan lahaydeen aad ahaan lahayde ahaan lahaydeen inma soo oriyeen in lamana darireen taas cagsigeed annaga inoo annaga inoo adeegsan lahaayeen inay indiyaariyaan baa annaga noolagu koo noolagu soo kiin qataari lahaa soo sidaas ma laakiin dadnimada iyo asalnimada in ku jirtaad ku diideen iyo caqliga aad leedihiin iyo garashada aad leedihiin nimankaas marka waa nimin garaadka iyo intelligensiga bini aadamka la dirirsan garaadka kasmada bini aadamka iyo qofka siduu wax u riisan gareeyo uu wax isu weydiiyo ayay ka soo horjeedaan sidaas darteed baa dhulalka ay haystaan gaboodfal badan uu ka ka jiraa qof wallaale qofkay isleeyihiin waxbuu garanayaa waxbuu fahmayaa dadkuu kaa xisan karaa guriga inay ugu tagaa- ugu tagaanay gowracaan ummadda culayska saaran ciidan iyo ciidan u ekaba saan u nahay waxaa naga go-na inaan iska- ka difaacno dadka arrintaasi waa arrin musallam ah waa arrin wadaniyadeed waa arrin diin ah waa arrin waajib ah maxaa yeele uma dulqaadan karno ummadda uma- u- macnaha kuma fiirsan karno in dad wax magarada oo sufaha ah oo waxay xayrinayaan jirin oo birmigeydada laaya ee odayaasha dila macallimiinta dugsiga dila haweenka kufsada inay inayna hor joogaan tabarna aan lahayn oo jabay maanta magaalo ay haystaan oo weyn ma jirta soo sidaas ma tuulooyinka ay ay ku qaataan dadka kaga qaataan lacagta waa inaan xurayno waa in ayaga ay qar- ay qarsoomaan waa in ayaga la xanuunjiyo wa dadka xanuunjin karana intaan magaalada joogay dad badan oo ii yimid oon waraystay waxay ii sheegeen dadka ka adag shabaab inay adag yihiin inaad ka adag tihiin oo idinka baqaan siday ciidanka ugu baqayaan si lamid a idinkaga baqaan ballanteenna waxaa weeye inaan nimankaas dhulka ka daahirino waa fitno waa nijaaso in dhulka laga daahiriyo nimankaas diyaar muuna diyaar muuna diyaar muuna awaamiirta dagaalka iyo waajibka dagaal
taliyaha taliya ku-xunka ciidanka militariga soomaaliya genaraal maxamed cali bariis ayuu kaas ahaa oo gobolka shabeellaha dhexe maanta ka sheegay in kooxda macausli halkaas ka dagaalantaa gorow la qaramay doono waxaan ka horwaaday doonaa warar ku saabsan kulamo guuldaraystay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo waxgaradka ee buloberda ku dhex maray ee gudaha deegaankaasi balse waxaan markan aadiyaha caasimada ee muqdisho oo maanta uu ka dhacay kulan lagu taageerayay ee dhaqanka af soomaaliga guddoonka hore baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beli ayaa maanta khudbad ka jeeshay ee madal la isugu yimaadeen lagu hormarinayo af soomaaliga ayna ka qayb galeen mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya af soomaaliga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aniga iga mid ah yaa tahay yaa tahayda ay ka mid tahay weyaan marka ma ma yara xilka laga sugaayo akademiyada ma magacaada aad u ekaad waad ka soo maaxday dhibaatooyinka aad ku jirta insha allah waxaan rajaynayaa inaan sii wado ma aha xil ay fulin karto keligeeda ee akademiyada waxay u baahan tahay annakoo dhan inaan anaa kaclayno inaan anaa kaclaynta waxa waye volunteer inaan anaa kaclayno oo aqoon-yahan ha ahaado culamaa udiin ha ahaadaan dhammaantayda abwaanada iyo inta dhaqankii marta iyo kuwa shareecada ku qayda daaray dhammaantooda inay noqdaan kuwa oo marta wax ka geysanaya horumarinta oo arintan iyada ah doorka af soomaaliga muxuu doorkiisu waa maxay kaalin weyn ayuu ku leeyahay midaynta ummadda soomaaliyeed tan ugu horeysa midaynta ummaddeena soomaaliyeed kaalin buu ku leeyahay af soomaaliga waa haddii laga saaro lagana saromaro mintiridda reer walba afguryeedka ku adkaysto lahjadaha kale soomaaliyeed uu xuuqo ama iimeeyo taasoo waxweyn u dhimaysa hobannimada iyo cilmiyeynta agaasiman ee af soomaaliga uu leeyahay lahjadaha af soomaaliga oo isir ahaan ka koobanisir ahaan uu ka kooban yahay af soomaaliga ayagoo isku dhafan loo hormariyo si agaasiman ereygii oo lahjo soomaaliyeed laga waayo laga soo ergado ama laga soo ammaado kanta midda kale ayaa waxay keenaysaa in dadka soomaaliyeed oo dhan ay sidii bilodayaha ay isugu dhex arkaan isugu aqoonsadaan oo identigooda ay kala soo baxaan marka fuley ereyga la yidhaahdo ma aha midka oo qori qori haddii lagu soo qaato adiga toore a wadato aad ka hortagayso geesinimo maada baalnimo waay laakiin kan ka miriqshaan leh waa mid caqli leh oo xikmad ku shaqaynaya laakiin waxaa layidhahdaa fuliga ma aha midka magaciisi ninka oo qoriga ka cararay ama ka miriqshaan leeya ama tooreyda ka cararay fuli waxaa weeye kan runta iyo dhabta ka carara oo aqoonsan waaya arki waaya kaasaa fuli ah marka annaga waxaan looga baahanya dhiiro inaan yeelano mudanya inaan u dhiiranno inaan fahamno af soomaaliga wuxuu ka kooban yahay lahjado lahjadahaas dhexdooda mid baan ku aansanay inuu noqdo af soomaaliga agaasiman asaga keligiis af soomaaliga maa laakiin af soomaaliga afka agaasiman ee dowladda ay ku shaqayso marka markii la reebo maay iyo maxaa tiri iyo waxaa soo baxay maayda waa waa lahjad maxaa tiri waa lahjad af duruqbaha waa maxaa af jiidaha waa asaga af garaha waa ayaga af dabaraha waa lahjadaa jira marka lahjadahaasi mid baa la agaasimay standardization la yidhahda af ingiriisiga standard ayaa mid laga dhigay kaas ayaa noqday afkii officialka ahaa laakiin asaga keligiis af soomaali kan haddii martay qof maay ku hadlaa ama af duruqba ku hadlaa ama af jiida ku hadlaa af soomaali ma aha lama dhihi karo waa af soomaaligu ka mid yahay marka iyagoo isku dhafan ayaa hobannimada ayay kordhinaysaa marka taa waxaan ula jeedaa waxaa waaye abwaan halkan ka hadlaayo oo haddaay xoogaa sheegaya in maaragta arrinta aan sir yara u toosiyo ayaa ahayd marka waxaa weeyaan inaan iska dhex aragno kulligeena oo biladayo camal uuna noqdo af soomaaliga waa lagama maarmaan waana muhiim ma doonaay maadaama waqtiga uu kooban yahay saddex maalmood kalena laba maalmood kalena ay dhiman tahay inaan kusii dheeraado yani af soomaaligan oo si fiican loo agaasimo loo horumariyo runtii wuxuu soo shaac bixinayaa aadananimada dadkeenna iyo sharafteenna ayuu soo bandhigayaa jacayl buu abuurayaa kalgacaltinimuu abuurayaa waa yani af soomaaliga kan ka hadlaya waa walaal walaal baad u arkaysaa marka gacalnimadaas iyo midnimadaas uu samaynayo waa arin oo muhiim ah hadda masalan waxaa magaciisi akademiyadii af soomaaliga afrika xamara la keenay yacni intii afrika inta ku hadlayso oo dhan in halkan marta ay u noqoto akademiyadaas intaa la keenay waxaa loo keenay wax kala maaha xamar ma aha magaciisa xamar magaalo caadi ah waa hooyadii soomaaliga shan soomaaliyan raadin jirta xusuusta halkaa laga raadin jiray af soomaaliyan raadinayna halkaa laga raadin jiray marka xamar ha u qaadanina inay tahay magaalo madaxda soomaaliya magaalo madaxda soomaaliyeed weeyaan waxaan ka hadlayaa wax kale oo aniga aad iyo aad aan xiise weyn ugu qabo waa afka soomaaliga weeye afka soomaaliga weeye waanan odayaasha kala soo shaqeeyey shirkani maanta qabsoomo kuwo kaleo ka badana insha allah tacaala waynu ka qaybgeli doonaa waqtigeed baynu soo gaadhnay naawa intii dambe waxaan damcay dadkii halkan ka hadlay balada inta inta af qalaaday ku soo dareen hadalkoodii baa qoray halkan yaa afar iyo konton erey oo aan soomaali ahayn ayaan qoray qaarna way dhaafeen afar iyo konton macallin baa ka mid a qalin iyo warqad baa ka mid a arrin muhiima baa ka mid a suuq baa ka mid a akademiyaddaa ka mid a yani waxyaalo fara badan oo aan inagu soomaaliba iskaga haysanno ayaa jiro oo luqo kale ah dowlad baa ka mida xukuumad baa ka mida wasiir baa ka mida waxaasoo dhan waxa weye luqo kale nacam ninka odayga ahaa la odhan jiray allah u naxariistee ee singud beri dhaweyd hees buu sameeyey waxaa ku jiray oon ka xasuusanahay ilaahay ha u naxariiste waxaan ka xasuusanahay miyigu afgeenni jiraa iyo mascilishii mascilisha ciddii garanaysaa garanaysee markaad xoolaha soo hoyso meeshaad u shagashato weeyaan mascilishu labada aqal udhaxaysa yani arigiinna iyo ariga qoyska kale ayaa udhaxaysa mascilishu ka dibadda kusoo wareegana oo bowd labadaasay udhaxaysa markaa mascilisha miyigu afkeeni jiray iyo mascilishii now markaynu halkan nimi ee aynu nimi dhul cusub iyo magaalooyin iyo tacliimo iyo culumo iyo waxaasoo dhan waa carabi aan nimi dee afkeeni waynu ka nimo af kale oo maamullo kale waxaynaan shaqa ku lahayn ayaynu gallay waynu qaadanay markaa afafku way kordhaan waxbay soo qaataan yani meelo badan badan baa wasiir wasiirun yahay oon carabi ahayn ya hindidu ka mid tahay oo ka mid yihiin muxua bangaladesh iyo qoloyinka kale bakistaanta wasiir waa wasiir xataa turkiga wasiir waa wasiir marka waxyaalo badanoo lasoo qaato ayaa jira afkani laakiin wuxuu u baahan yahay in dib loo habeeyuu u baahan yahay wuu batay wuu ballaadhay ma yaraanayo dad fara badan baa ku hadla laakiin wuxuu u baahan yahay dib loogu noqdo sida professorku sheegay oo la jiijiiyo oo la hagaajiyo oo qoridiisa meel laysku ogaado meel laysla dhigo ayuu runtii u baahan yahay beri hore hore oon iskuulka ku jiray ayaa aniga iyo nin kalebaa meel joognay kelidayo markaa ninkaasi wuxuu idhaahdaa af ingiriisiga ayaan af soomaaliga ka aqaanaa buu idhaa waa nin soomaaliya weeye markaasaa maalin waxaa ku kama taqaanide af soomaaliga waxaad ku garanaysaa af ingiriis kuma garan karti waan ku garanaya buuri waayo ereyadana kuu sheegaya bal af ingiriis ku sheegmana yaa shanqaraha dhug af sooma ingiriis ku dhug ku sheeg maayo dhac ku sheeg maayo bug ku sheeg maayo oo dhatalaq ku sheeg maayo bashalaq ku sheeg maayo ya waxaan soo qoray malaa boqol erey oo saasoo kale ah oo wada wada shanqara xabaduu ku sheegi wahay third un buu yidhi waxa la third third ma third bay waxaa laga kasoo dhacay meel ku dhahay gid waa waa macnay leedahay dhacna waxbay leedahay ninkii markaan boqolo soo qoray hadigeed wuxuu qiray inuu nin soomaaliya af soomaaliya ku hadleeyahay ayuu qiray markaa qof waloo soomaaliya kusoo korayba soomaaligiisu af kastood kaloo bartaba waa ka badan yahay waxaan inuu soo jeedinayaa markaas in dib loogu noqdo afka oo dhowr arimood la sameeyo horta committee in la sameeyo de waa laga maarmaan guddi guddi in la sameeyo laga maarmaan ku noqoshada afka xuruuftii baan leenahay hay afar dhowr qodob baan doonaya lagu noqdo midi waxa weeye ereyada maxaan u jeedaa xuruufta aan leenahay de xaraf waa af carabi ee ii sheeg waxaan ku idhahda xuruuf xuruufteenna bata ja'da iyo laabanlaabka iyo arrimahaas si fiican baa looga soo shaqey lakiin barh baa ka dhiman barh baa ka dhiman xaqiiqo weeyaan waxa ka dhiman in dib loogu noqdo weeyaan matalan da' baan leenahay tusaale haddaan soo qaado da' baan leenahay ama da' baan leenahay ama waa da' labanlaabanta da'du hadday bilaabanto xaraf ku bilaabanto ereyga ma labanlaabmayso xagga dambe hadday fadhidana ma labanlaabmayso laakiin dhexda hadday gasho ama waa da caadi ama waaba da nooc kale ah sida sbaanishka oo kale ah intiina aad dad af soomaali sbaanish ku haysaan ama bortugiiska ah faadumo baa ka mid ah faadumo isnad faadumo isnad faadumo faadumo carabko dhan xarigga halu taabanaya faadumaa ka mid ah adiga baa ka mid ah ya ya dadaal baa ka mid ah waxaasaa ka mid ah marka da khafiifa waa in lagu soo daraa da khafiifa waa in lagu soo daraa waa loo baahan yahay haddii kale way naga lumaysaa yah way naga lumaysaa oo dee af carabiga waad garanaysaan da' buu leeyahay daal buu leeyahay daad buu leeyahay waa sidii loo odhanaya baa loo kala hagaajiya ceeb maaha markaa in la idhaahdo waxbaan ku daraynaa afka waxbaan ku daraynaa kuwa labanlaabma kuwa labanlaabma ayagana waad ogtihiin qaarkood inay sii labalaabmi karaan kuwa waxaan sheegayaa kuwa loo qoro labada xaraf ee israacdaan dhacdoo kalaa ka mid ah lasheegro sida ayaad dhegaysanaysaa radio cadana oo la socotaan waxaan markan aadaya magaalada baluberd ee gobolka hiiraan hirshabello in ka badan toban beri oo wasiirka arrimaha gudaha oo ku sugnaa kulamana oo kula qaadeen waxgaradka deegaankaasi balse warar helina ay sheegayaan in kulamadaasi ay guuldaraysan jirina waxyaaba ka soo baxay maxamed daahir guuro oo ah gudoomiyii hore ee degmada baluberd ee gobolka hiiraan hirshabelle oo la hadlay caawa radio cadaado waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha iyo waxgaradka buulaberde kulamadii ku dhex maray gudaha deegaankaasi aysan jirin wax najiita oo ka soo baxay islamarkaasna waxgaradka deegaankaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay isku khilaafeen qaabka loo dhisaya golaha deegaankaasi oo maran badan uu ka taagna iyo sidoo kale joojinta magacaabista maamulka magaalada buulaberde gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle oo in badan ay surugsalaayeen waxgaradka deegaankaasi wuxuu sidoo kale uu sheegay in maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay u gudbiyeen kiis ku aadan dil iyo dhaawac ka dhashay banaanbax hadda ka hor ka dhacay gudaha deegaankaasi oo ay geysteen saraakiil ka tirsan ciidamada jabuuti ee qaybta ka howlgalka midowga afrika amison
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay radio cadaado waxaan ku sugannahay hadda guddoomiyada buulaburdo aniga iyo wasiirka dowladaha hoose wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxaana meesha u nimaday khilaafkii ka dhacay siyaasadda degmada iyo maamulka degmada guddoomiyaha degmada buulaburdo kursigiisa siyaasadeed kulamo gooni gooniya aan la qaadanay bulshada qeybeeda kala duwanne way socdaan weli hadda ma dhamaanin wax hadda oo aan hadda saxaafadda u sheegno oo go-aan la gaarayna ma jiro hadda shir kuma xirno weli waxaa socda bulshada qeybeeda kala duwan qaabilaadii lagu waday iyo sidii loola hadlayo wixii ka dhacay degmada maalmihii lasoo dhaafay islamarkaasna waxaa laga hadlaya sidii maamulka degmada loo fadhiisi lahay oo loo sixi lahay maamulka degmada wixii ka dhacay waay wasiirka arrimaha gudaha kulamo loo qaatay waxgaradka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada waxyaabaa ugu muhiimsanaa ee dhaqanka buloberta lagala hadlay maxay ahaayeen
waxaa lagala hadlayay in hadda siyaasad loo dhan yahay degmada lagu maamulo iyo in golihii deegaanka degmada burburda la dhiso oo xisaabtii degmada si wadajira loo wadaago oo islamarkaa siyaasada degmada ayadoo qol ayna ka maqnayn in la sameeyo kaunsilkii degmada waa gartay cabasho badan ay muujiyeen waxgaradka deegaanka oo sheegeen in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka biyadiidsan tahay qaabka ay waxgaradka u doonayaan dhisitaanka golaha deegaanka marka waxyaaba laga wada hadlay qeyma ka ahayd
ha waxaa laga hadlay waxay ahayd waxay dadku aada u cawdeen magacaabistii gudoomiyaasha degmooyinka iyo isbedeladii lagu sameynayey arrimahaasna wasiirka arrimaha gudaha wuu kala hadlay dadkii wuu kala hadlay waktiguu geliyey laakiin weli go-aanadii laysla gaaray lama soo saarin waxaana socda wada hadalada waa garta marka kulamada wasiirka ula qaatay dhaqanka iyo sidoo kale qeybaha kaduwan ee bulshada dhammaan waxay ahaayeen kuwa lasku afgartay mise waxaa jira qodobo aan weli laga wada hadlin waxaa jira qodobo aan weli qodobo aan weli lagu heshiinaa jiro hadda qaabka loo qaabka loo dhisayo golaha deegaanka gudoomiye lasoo magacaabay oo muqdisho ku sugan dadkuna ay dideen inuu xafiiskiisa yimaado wasiirkuna uu rabo inuu xafiiskiisa keeno kadibna uu islamarkaasna uu gudagalo habka golaha deegaanka waa garta marka ninkan lasoo magacaabay oo wasaaradda arrimaha gudaha ay buloburto wado maxay ku didan yihiin dhaqanka magaalada
waa mahadsan tahay waa sax isla markaas intaas ay dhacdayna waxaa igu waxaa dhacday ninkaas lasoo magacaabay waxyaabaha lagu diidan yahay oo bulshada iyo waxgaradka ee baloberd ay ku diidan yihiin
waxaa jira wadahadal u dhexeeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadka bulshada reer bulbud qaybada kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha ay ku ballan qaaday inay magacaabis ku sameynayeen degmada buulaburdo oo loo dhisayo golo deegaan islamarkaasna wakti yar kadibna waxaa dhacday arrimo siyaasadeed faragelin ka timiday in lasoo magacaabo guddoomiye degmo meeshaasna waxaa dhacday inay diidaan dadka shacabka degmada kusugan waa gartay waxgaradka deegaanka buloberdy iyo sidoo kale mas-uuliyiinta haddii ay diideen in lasoo magacaabo maamulka magaalada buloberdy waxyaabaha ay wasiirka ugu dhiiragaday in uu wasuulkan soo magacaabo una ka biidido amarkii ay siiyeen ninka leera iyo taladii waxgaradka buloberdy maxay tahay waa su-aal fiican waa mahadsan tahay arrintaas waa siyaasad dowlad goboleedka ee madaxda ka sarreysa wasiirka iyo xubno baarlamaanka ee ee siyaasaday sameeyeen iyo buuq badan iyo adigoo isqabsi siyaasadeed ee ay arrinta ku timiday wasiirka arrimaha gudaha arrintaas wuxuu kala kulma culays badan oo bulshada uga yimid isla markaa wuxuu go'aansaday inuu degmada yimaado oo dadkii la fadhiisto oo waqti la qaato maalmaha aan soo dhaafnay muddo toban maalmoodii ka badan ee haddana wuxuu rabaa inuu la sii joogo bulshada si uu uga qanciyo wixii dhacay waa gartay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle waxaad moodeen dagaal gooni ay u qabto ee gobolka hiiraan degmooyinkiisa ee marka ee sababta ee gobolka hiiraan ugu bedelan yahay gobollada kale oo markasta mas-uuliyiintiisa ee khilaafan xilkaqaaysta iyo xilmagacaabista xilkaqaystan ugu soo badatay ee gobolka hiiraan degmooyinkiisa maxay tahay
waa su-aal muhiim oo maasan tahay wax hadda la dhihi karo lagu micnayn karo hadda caawa raadiyaha laga sheegi karaa ma jiraan wa- meesha ay hadda ergaas ay iga weydiisana waan aaminsana arrintaas inay qalab tahay in badanna waa dhacday oo inta xilka qaadistaas waa la sameeyey waana kusoo laalaabatay weliba wasaaradda arrimaha gudaha inay xilka qaadis ku sameyso maamulka degmooyinka gobolka hiiraan laakiin sababo oo hadda aan ku sharaxno waa la waayey laakiin waxaa la dhihi karaa waa maamul xumo ka jirta stateka waa gartay ma la fariisateen wasaaradda arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta sare ee hirshabelle oo ma kala hadasheen ee sababaha diiradda u saarto xilkaqaystan ee degmooyinka gobolka hiiraan
wasaaradda waa lagala hadla arrintaas wasiirka ma wax badan aan wadala aan ka wada hadalna wuxuu yidhi arrinta aniga sababta ma lihi waxaa iskala xildhibaanada ka soo jeedo degmooyinka gobolka hiiraan waa gartay marka ee sababa xildhibaanada ay u cooskadaan in mar kasta lagu sameeyo ee mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ee lafteeda ma la wadaagteen iyo qorshaha ka damacsan yihiin degmooyinka gobolka hiiraan si gaara ee bulobartay
wax ay hadda ay ku sharaxi karaan oo dhacay aan dhihi karno ee, maxaa waxaan loo sameynaana ma jirto waa sababo siyaasadeed ee, hebela meesha degmada madax ka ahay hebela hebel xildhibaankiisa xil- ee, aniga een, gudoomiyekeyga haddaan xildhibaan hebel ahay degmada waa inuu sanadkan xukumaa ama lixdan bilood xukumaa wax la yidhahdo oo ka dhexeeya loolan ka dhexeeya xildhibaanada dowlad goboleedka waa gartay ee banaanbax ka dhacay bulobartay dad baa ku dhintay dad kalena ku dhaawacmeen ee waxgaradka deegaanka waa iska fogayeen waxayna ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha gudaha ay shaqo ku leedahay marka yaa loo raacanayaa dhibbaa ka dhacay ee bulobarde ma wasaaradda arrimaha gudaha mas-uulka ma waxgaradka bulobarde mas-uulka ma maamulka degmada banaanbaxan ee kaliya mas-uulka yaa loo raacanaya dhibaatada ka dhacay bulobarde
dhimashadii dhaawaca shacabka burburda waxay sameeyeen kacdoon aan kacdoon nabadgelyo ahayn oo banaanbax nabadgelyo ahayn oo lagu ataagayo ciidamada qaybada kala duwan islamarkaasna haddee falagarabso ay gacmaha kula jiraan ay banaanbax ku sameynayeen xero ciidan meel aan boqol mitir u dhammayn ayuu shil ka dhacay laakiin waa la baarayaa si kastaba ahaatee ciddi rag- arrintaas cidday kusoo baxdane insha allah sharciga maxkamadaha iyo waxaas baa baaritaan kusa waa gartay yaa baaraya oo hadda ku daba jira kiiskaas dadka ku dhintay dadna ay ku dhaawacmeen kiiskaas waxaa ku daba jiro ee, ee, maamul goboleedka wasaaraddiisa arrimaha gudaha xubno kamida iyo maxkamadaha ciidamada militariga iyo maxkamadda madaniga gobolka
waa gartay marka ma jirtaa cid aa usoo qabateen oo ku eedeynaysaan falkan
maya waa waa waa waa waa arrintaas waxay ku saabsan tahayba dee en, waa arrin u baahan in horta baarista la- baarista la- lasoo gungaaro oo baarista lasoo gabagabeeyo waa gartay ee, baaris ka hor ee, dad lagu tuhmayo oo loo malaynayo dilkan ee, fal ama gacan ay ku leeyihiin ee, ma tuhsantihiin
maya falka meesha ka dhacay dee waa waa waa hadda muran ka jira maahana askari ciidamada ee, england kamid ayaa xabaduhu gacantiisa ka dhaceen laakiin ciddii ku sameysay showbara askariga in lagu sameeyo dhalinyarada meesha keentay ayaa dambiga qaybtiisa qaadan doonta insha allah askarigiina hadda kale waa askari isdifaacay Ah, waa gartay ma la wadaagtay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dhibaatadan ee ka dhacda bulobardo kiiskan iyadoo gacanta ma u gala oo ma baaraysaa
waxaa iyada hadda ku hawla maantay bilowda shaqadiisa ee, maanta oo haddara ilaa hadda soo bilowda waa maantay bilowda waa garta marka ee, haddaan usoo laabatay hirshabelle in ka badan toban iyo dhowr beri ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabelle uu ku sugan yahay ee bulobarde ma jiraan go'aano cadag oo ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay kala gaareen marka ee, qorshaha hadda wasiirku bulobarde u joogo ma moodaa mid guuldareystay islamarkaasna soo afjaraya joogitaankii bulobarde
waa weli guuldaro laguma sheegi karo mar hadduu wasiirku wasiirka arrimaha gudaha yahay degmada degmooyinku madaxda ka yahay degmo kamidna uu ku sugan yahay lama dhihi karo waa guuldaraysiye in uu bulshada la kulmo oo la la qaato kulamo badan oo maamulweynaha kala shaqeeya oo dadka wacyigelin ku sameeya waa shaqadiisa tababari ayuu ku sugan yahay beriberte marka haddii odayaashay weli ay leeyihiin wax aan ka wada hadlay oon isku fahnay wasiirka ma jirto isagana uu sheegay inay gulo la gaaray maxaa diiday inay guuldaraysto oo ay sababtay inuu maasha wax u qorshe u yimaada ka fashilmeen guuldaran waxaa la dhihi karaa mar kow wasiirku waayo cid la shaqaysay iyo cid uu qaabilo laakiin shaqooyinkii uu yimid haddii uu ku dhex jiro lama dhihi karo guuldar qodobadii uu la hortagay waxgaradka ee beriberte dhammaan waa ka biidiideen sida xogo hoose aan ku helayno oo si gaara ee ku saabsan maamulka magacaabista iyo joojinta xilkaqaaysta ee beriberte way jirtaa arrintaas ee waa sax laakiin dad marka aad waxa adi aragto lagaa diido maaha guuldarre waa inaad wax isku bedelinaysaa keentay qorshihii waxaan wadnaa anaga waxaan wadnaa annaga in guryo deegaanka la dhiso sifo kastoo loo maraayaba in la dhiso marka oo hadaladii lagu dhisi lahayn waa ku guda jirnaa wasiirka arrimaha gudaha oo dalabka ugu weynaa waxgaradka hordhi waxay ahayd in la aqbalo ee mas-uulka usoo magacaabay blueberde waxgaradkan waa ka biidiideen saas daraaddeedna waxaa la sheegay in kulamadii dhammaan ay istaageen ula laha waxgaradka iyo iyo sidoo kale bulshada ee blueberde maya maantaba kulamaan lahayn hadda caawa kulamaan lahayn hadda caawa eh, dad waxgarad oo maamuladii degmada iyo ku jira bulshada qeybada kala duwan la kulmay aniga hadda kula hadlaayo dee saacadda hadda soo wacda shiraan ku jiraan kasoo waa garta marka ee maxaa lagu macnayn karaa kulamada haddar uu wasiirku ka wado ee blueberde ma yihiin kuwa soo afjaraya tabashadii blueberde iyo dhibaatada ka dhacday ee deegaanka
cabdidaahir guure oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada blueberde gobolka hiiraan ee hiirshabeelle ayuu kaasi iga waramayey ee kulamo in ka badan toban beri magaalada blueberde ee gobolka hiiraan ee hiirshabeelle uga socday wasiirka arrimaha gudaha maamulka hiirshabeelle maxamed caali caadle iyo sidoo kale waxgaradka deegaankaasi taas oo lagu dhamaynaya khilaaf u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha hiirshabeelle iyo sidoo kale maamulka magaalada bulumberde ee gobolka hiiraan xulasha warasada ayaa dhegaysanaysaa radio codna oo la socotaan saaxiibayaal ee warar aan ka helina bariga gobolka mudug si gaara deegaana hoostaga magaalada xardheere oo in ka badan toban sana al-shabaab ay ka taalin- ay ka talinayeen ayaa lagu soo waramayaa in deegaana hoostaga maanta gaari ay leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab uu ku qarxay waxaana caawa arrimahaas ka wareystay sharmaka maxamed maxamed shir makusir oo ah agaasima radio cadaado islamarkaasna xogo badan ka haya gaarigan ku qorxa duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug la tilmaamay inay leeyihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sharmanka soo dhowow balse waxaa nooga warantaa gaarigan qorxay wuxuu yahay iyo sidoo kale qarxan cidda geysanaysa
waa mahadsanta xasan qarxa waxa uu ka dhacay deegaan u dhexeeya miliqo iyo dabagalo oo ka tirsan ama hoos yimaada degmada xardheer ee gobolka mudug dadka deegaanka qaarkood xasan oon la hadalna waxay noo sheegeen in qaraxa uu yahay gaari qarxay oo al-shabaab ay ku diyaarinayeen waxyaabaha qarxa gaarigaasoo ku qarxay kooxihii iyagu qaraxa diyaarinayay waxaa la sheegayaa ama dadka deegaanka noo sheegeen in gebi ahaanba halka ay ku dhinteen kooxdii diyaarinaysay qaraxaasi dadka qaarkood waxay sheegayaan in gaariga markii qaraxa lagu diyaariyey kadib uu dhaqaaqay maaragta ama uu halkii awal uu joogo kasoo tegay uu meel dhexe ku qarxay xogo badan baa kasoo baxaya saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug oo la hadalna waxay sheegeen inay arrintaasi maqleen islamarkaana baaritaan ay ku hayaan dadka qaarkood deegaanka aan weydiiyey in gaariga la qarxiyey oo ama gantaal uu ku dhacay oo kale waxay ii sheegeen inaysan taasi aysan hubin laakiin ay og yihiin ama markay raadiyeen xogta in gaarigaasi uu qarxay kuna qarxay dabcan farsamadii ama qaabkii ay u farsameynayeen kooxihii ayuu gacanta ku hayay xasano waxaa xusin mudan in al-shabaab dhowaan ay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ku weerareen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo ku sugnaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka galmudug oo ay ku dhinteen in ku dhow toban ruux in ku dhow konton kalena ay ku dhaawacmeen macadda xasanow gaarigan qaraxa lagu diyaarinayay al-shabaab halka ay u wadeen iyo qorshahay ka dabacsanaayeen laakiin waxaa la sheegaya in gaariga uu ku qarxay raggii qaraxa diyaarinayay wixii xogaa ama wararee dambe aanu ka helana waxaan la wadaagi doonaa dhegeystayaasheeda qaybii ugu dambeeya barnaamijka ay soo gaaran waad ku soo dhawaataan xubintaas ku xiisaha badneed ee kalamaan warnimayow reer kalamaani waxaa la yidhi madaxdani ammaanaysidaa eegta loo yahaye siday noogu oofshaanna waa la arki doonaaye ilaahii abuurtiyo dadkuna wou abaalgudiye hordhac lala akeekama ragyow nugu asqaysiine abshiraysta iimaanka waa lagu adkaystaay afwax cunay xisho warhooy afwax cunaa xisho aa hore loo yidhi war waxaan la yaabay hordhac lala akeekamuu yidhi horna u joogo arrintii waaba gebagebe arooda hangaalka iira kaloo badan xoogaga waddaniyiintaa lagu soo biiriyaan u malaynaya hal isu bato hal is fiiriyo war xaaladdu markay halkaanoo kala gaarto hogaama kalaxadaa la yidhaaho waxba laysuma qabto horta waxaan arkay xildhibaan fiiqi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guule oo isla sawiraane iyaganoo dhankaynaga xigahan ayayaa wareerin ama ra-isul wasaare ku-xigeenkaa lala wareegey ama xildhibaan fiqi ayaa lala wareegey yaa arooma la joogo kawaawa beelayninba waa kalkiise reer xamarku waxay yidhaahdeen saansaan ku gud saxanna saxan ku gud waxaa kalooy dhihi jireen canjeera say u kala koraysaa loo cunaa waanaa ku ciyaarin maahmaahde ooda dhacmeed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraa ee waxaan idin leeyahay ummaddan shacbiga lagu dabaqin dabarran loo yeelin oo aan dastuur dawle iyo diin mid celinaynin dugaagiyaylen kama duwana dunyadoo kale waa runtaa horena waxaa loo yidhi owr dabarla'aan dhaxa waxaa cuna dugaagee war waxaa la yidhi jaajuusba jaajuuska kale yuu la jaal yahay shacbigaa la jeebaynayaa meeluu joogaba barnimayaha waxaa la yidhi wixii aad la yaabto waa yeel waayo arag iyo waxyaqaanka weydii ibagoo anigu hadda waa yaabay ma yaabe waa rabbigeeye geeddi soomaaliyaheed anigu waxaan la yaaba xilligay kirishtaanka wax ku darsatay nin kasta ood la warranto amba aad la ballanto wuxuu ku leeyahay xilligii fasaxaa la joogaahoo yurub aan ka soo naqahaa mar dhow oo ma kirismasdhaygay u socdaan mugga waxaanba u maleeya ummaddan oo dhan kirishdhaygaas aad sheegaysa in laga xukumo war beentaan iska daa cabdullow dadkan kirishboy ma maamuli karee arroy kirishboy howgafin kirishboy kuwa ka liitaa xukumee warwar ma haysiini dalka waxaa xukumaa waa qurba joog iyo inta xafiisyada fadhisaa sanadkii aynu hal mar fasax leeyihiin oo ilmahan soo booqdaan marka wax kaloo wareera miyaa jira maxaa rabtaan waa runta oo horaa waxaa loo yidhi deriskaa kuma madoobeeyo kumana caddeeya sawyahow kaa dhigaa waxaa hore loo yidhi intaan daqar ahayn waa laysku daartaa war dadkan ka qaybgala kiribisdeega janwari keliya ay maqnaanayaan fibraayo waa joogaan marka iska dulqaata cidad balansameedeen markaasaad arkaysiin ewel unun kaxay noo haayeen kirishdheeyay ka soo shaqo tageen kirishdheeyayse hadda u naqdeene war war ma haysiine dowladda soomaaliya war culusaa ka soo baxaa la yidhi war makeeyay xiriirka u jartay war jubbaland may aqoonsatay imaaraadka miyi la heshiis mase daniyay u wacday war jeemis iswaan miyi nan garaad u qortay war dad maran aad tihiine bangiga dhexe ayaa wuxuu bangiyada kala amray inay xidhaan akoonnada shirkadaha forakis ee sarifka onlineka ah war forakis foraganjeela miya war culummaduba waxay dhaheen forakiska la sheegaa dad badan oo lacagii ka furtay sharciga islaamkuna ma qabay dhaheen warnimada waxaan aaminsanahay in kastoo qalad uu jiri karo haddana in xamar uu ka socdo dagaal ganacsi ar culummadu kiristayga lama aadi kara maydhe warnimayoh war ma haysaana madaxweyne ordugaanoo ka hadlayay shirka iskaashiga islaamka ee kuwaalambuur ka dhacay lacagta sacuudigu ra'iisul wasaaraha bakistaan oo shirkan wax ka soo abaabulay mabaadi'diisii waa beddeshay laakiin mabaadi'da soomaaliya way beddeli weysaan ognahay duruufaha dhaqaaloo haysta eebaagoo urdugan soomaali waa ammaanay laakiin mabda'aan yaan aqaanaaho ammaanta ou sheegay siima soco doonto
urdugan waa iska kayna ammaana maahayne soomaali lacag waa u nugushahay warwar ma haysiine ciidamadii kenya dhadhaab meel u dhow dad maataahoo baabuur saaran bay ku laayeenoo ku gubeenaa layidhi war dad ma gubene dadku hantidii ay wateene baabuurta u saareen ayaa la gubay war xildhibaan dhadhaab laga soo doortay wuxuu yidhi ciidamada kenya ee la dagaalanka argixisada loogu talagalay ayaga argagixiso ahuu yidhi wuxuu yidhi labis lagu yaqaan ma qaataan wuxuu yidhi wejiga waa u xidhan yahay wuxuu yidhi qofkaay doonaan ay dilaan wuxuu kaloo yidhi fal kastoo geystaan waa in dawladdu magdhow ka bixisaa ayagii shabaabka lama naqaane walle xildhibaankaas inaan galmudug laga soo dooran warnimayo waxaan idin weyddiiyey horta kenya shacabka soomaaliyeed iyo shabaab ma kala taqaanaa horta kenya mugna wees qaree waase qaawan tahay mug baddiyay naga qaadahee mug shacabkii soomaaliyeeday dhammay haysaaheeho doofaarkii nin daabana weyn ka daaqay beerta waa dabaal doofaarkii nin daabana weyn ka daaqa beerta waa dabaal haye warwar ma haysiine itoobiya waxaa laga baqayaa inuu ka bilowdo dagaal diineed war itoobiya oo dhan ma ahane amxaaraa masaajidda muslimku lahaa gubtaa la yidhi kadibna reer jigjiga waa ka jawaabeenoo kiniisadihii inay gubaan ay isu diyaarinayaan waa runta horoo qaniinyo qaniinyaa kaa fujisaa la yidhi warjigjiga keligeed islaam maahe islaamkii etoobiya ku noolaayo dhan way ka caroodeen falka amxaaradu samaysay war ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waa ka hadlay masaajidii la gubay wuxuuna yidhi shacabka muslimiinta ha isdejiyeen hadduu qalad dhacay baryaadhaha hadda ka hor calijaree rawaxou yidhi saddex waa jir la og yahay haddaana saddex waa jir lagu kaba oo saddex waa ja maamurin amxaar jinnigow ka walax yahay ma dhihino arooda war ma haysiinee gobolka gada qasaa ka taaganaa la yidhi guddoomiye ku-xigeenkiina waxaa sidhi dawladdaa amartay in la soo xiro war sidaas maan guddoomiyaha degmada baardheer wuxuu yidhi alqaadii in la soo xidha anaa amray marka weligay ma arkan guddoomiye degmo oo guddoomiyihii gobolka soo xidhaay waa nabad iyo nolol suusta u soo xiri karin sharciga ma gacantiisuu ku sitaa war waxaan maqli jiray inta doqonfriid yahay degma gobol ka midan tahay dabla janan ka adag yahay inaan tiriyo deelley dareenkaygu ma oggola war waxaad ka tagtay deelley anaa xihay dabadayna lama furo cabdulla raagaana yidhi war dad wax oguma tihiinin wasiirka waa xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiir ku-xigeenkana waa xafiiska madaxweynaha war war ma haysaane degmada bu'aale gobolka jubbada dhexe shabaab cirkaa looga soo dhacay xalay kabtaydii maaragtayna waa ka dhacdaa la yidhi waxaa kaloo dagaal la isku riqday uu ka dhacay goofgaduud ee gobolka bay hadday hedheldhesha ku qabsan jireen waa dhici weysaa la yidhi wax u hiiliya shabaab ma waaye war maraykankaa u hiiliyo gantaala lagu dhuftay awraariya sheeko haween laga reebay beraa habar guurta hayaan rarageeda waxay hilay saartay haldhaa kici waaye waxay tidhi hoogay hayaa cabduqaadir haroor qaba awrka markuu hayiinkeedu hagaag isu taagay hebloo gabadheeda hareertana taagan hilmaamina weyday karaamada hiirta ku soo hormanaysa malaha ku hanweynna wadaadka hoggiisa ka soo hangallaysta siduu ugu hiishay ayaa tidhi hooyo muxuu horta shiiqu inoo yahay haybta waxay tidhi heedhe markuu hayiinkeennu hagaag kici waayo ayaan huriwaaga haleel cuskadaaye habeen ma wadaagno haddaan magaciisa dantaydu hikaadin ma soo hadal qaado hadraawiyaa yidhi wale in shacibka waxba loo haynin waa lagu awrkacsadaa maahane beentiis ma aha allaha u naxariistay cali dhuxul maxamedba wuxuu yidhi ma handadin hareerina ma marin huurna kuma jiidin ununkoo hoyaynana hunguri kula ma haasaawin waxa laga heshii weysan yahay howlay wadataahe iyadoon hareeruhu caddaan hee u dhihi maayo yaa allow runtaas u sheegay war siyaasad baad nagu washeene waxaan idin leeg inkastoo rafaad loo muto oo aad u raxan raaddo marunbay rumoobaan wixii lagu riyoodaaye anna taanin badan raadiyee raacda ugu raagay raasamaal adduunyiiyo midaan raaxo uga caagay rubaddiya qalbiga igaga taaltaa anaa raba eh iyadoo intuu roobna helay udug yar reexaan leh walle waan ku rayn lahaa inaan rays ku kulanna ahe inabee rooblamaco wuxuu hore u yidhi ow rumaan laa sheegin maahine ratii daameerka raad qurxon rumaan laa sheegin maahine rati daameerka raad qurxon war waxaa kaloo hore loo yidhi beeni raad male beniraad male reeralowrun ma moodaye warwar ma haysaane guddoomiyaha ictiraaf raadiska somalilan adna aadan dhakhtar waxay tidhi madaxweyne farmaajo wuu ka baxay heshiisyada ay nala galeen madaxdii ka horraysay kuwii horeon la soo celinna wadahadal ma jiri doona war waxay tidhi dadka soomaaliya u matalaya wadahadalka somalilan waa inay noqdaan dadaan dembi ka galan somalilan dee ninku dilay kuma daweeyaa hore loo yidhi caloolna waxay ku bukooto laguma daweeyo aryaadhaha beriga maday isaaq uma jeedeexaa ku dhacay maxaad u baafinaysaa hantii ku maqan yahay war nimanyahow xildhibaan mustaf dhuxulow hooyadii yaa geeriyootay allah u naxariistee kitaabkeedii midigta allaha ka siiyo aryaadhaha wariyihii kaamirada la roori jiray faysal cumar xaash ayaxaa qaadayaa la yiriyo inta u geeya war wuxuu cuni waaye ayuxu waxaan cunin waa cunaahe oo hadda waxaa ii sheegaysa miyaa faysal cali waraaba ayaxaa cunay waryaa guddoomiyaha u gafin wariyaa laguu sheegay aryaa asaga naftiisa waxaa u diiday inuu ayaxu cuno war somalilan ayaxa waa ku duusho waaba xabadaysa war reer beledweyne ceeriinkay ku cuneen eebago jawharna iska karimaysa haddau soo gaaro ayaxaas waryaa ayaxaydun cuno ordaha naga tagoo dalkiinna u shaqeey war xishood
way mahadsan yihiin saaxiibada xunta kalaman intaana ka bixin saaxiibyal haddaan markana fiirino ee galmudug guddiga fursad maamulisada galmudug ayaa waxay soo saareen shuruudaha laga doonayo shakhsiga doonaya ka mid noqda xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug magaalada dhuusamreeb ee galmudug waxaa ka socota soo xusta xubnaha baarlamaanka xiga ee galmudug waxaana shuruudaha lasoo saaray xilli aan horey loo kala cadeeyay qofka noqon kara mudane galmudug ka tirsan baarlamaanka iyo in kale guddiga farsamada ayaa soo saaray koob iyo toban qodob oo laga doonayo qofka noqon doona xildhibaan- xildhibaanka cusub ee galmudug iyadoo qodobadana ay saameyn doonaan siddeetan iyo sagaalka xildhibaan ee galmudug baarlamaankeeda ka kooban yahay sida ay warbaahinta la wadaageen aqoon-yaana ku sugan deegaanada galmudug barnaamijka taasi caawa kusoo gabagabanaya talintan barnaamijkan dib ugu kulmi doona saaxiibada dhageysanayo waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
Somalay Somalay garadlay darajada kalitay Bigeda xura kumisiga tajelay Somalay Somalay Somalay kanta garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay Get me la goya